لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبهلا علينا بسم الله الرحمن الرحيم kitaab الcdqi xoreynta kitaabkeedii weeye dee waqtiyada hore kolley islaamkuna waa wuxuu soo gaadho uu yimi wuxuu isagu bilaabay may ahayne bal xoreyntii addoomaha la xoreynayay waxyaalihii kuba tacalluqsanaayee axkaam ahaa ama fadli ahaa iyo umuurahaas buu kitaabu yo inooguba iman doona ayaa inoo iman doontaa kolleyna marka la eego cidqi dee waata cayntu way kasirsan tahay walow masderka kolkol fadxana cataqa iyo catiqu cadqan taas nafteedana ay sooba naqliyaan dee xoreynna waan garayna kolley waa halkan luqadiyo waxyaalo kuba tacalluqsan baabuu waxoogaa soo naqliye laakiin waa umuurtaasun waxay kuba wareegaysaa iyo alfaadaha qaarkood uu dabdinayo oo ficilkan markuu laazimka ayayna thulathi baa loo isticmaalaayo cataqa uu xoroobi weeye cataqa iyo catiqu cidqan iyo cadqan labadaba haddii mutacadi u yahayna kolley hamsa la isticmaalaayo actaqahu yuctiquhu ictaaqan uu xoreeyey taas bay noqotaa lafdiga cataaq iyo cataaqiyo kuwaasna kolley caynta fadxadeeday u yimaadaane citaaq iyo citaaqiyo uma yimaadaan kolley cataaqa malaha wax xaggii kusufkiiyo khusufkiina lafdiga aan kuba soo marin baladaba xoreyntiiyo wixii kuba tacalluq ayuu baabkiisii yahay ama kitaabkiisiiba xadaثna yaحya bnu yaحya qaala qultu limaliki xadaثaka naafic can ibni cumara qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam intii aan licaan kusoo jirnay sanadku isagoo sinanuun ah macnaa yaxya bnu yaxya uu warinayo weliba usluubkan ku warinayo qultu limaalikin xadaثaka naaficun can ibni cumar baynu licaan kuba soo maray nagama dheerayno licaan waa kii kan ka horreeyey unba ama casharadii kuwan ka horreeyey waa kitaabkii imakaan kaba soo baxnay un marka halkaa waxaa timiye xadiidkaa horeynu soo maray markii xadiidkii dhammaaday qaala nacam ayaynu ku soo aragnay halkan caawa xadiidku markuu dhammaado qaala nacam kuma sugnaa sanadkuna kanun buu ahaa yaxya iyo malik iyo naafic iyo ibnu cumar cibaaraduna xadaثaka naaficun bay ahayd halkaa qaala nacam habeenkaasna waan ka soo yar hadalay imaka laakiin qaala nacam inooguma sugno dee markana inooguma horeyse horeba waan usoo maray san habeenkaa dhaweyd soo sheegayna meesha hamse istifaan baa qadaran oo xadaثaka naaficun axadaثaka naaficun malikow naafic ma naafic baa kuu waramay oo can ibni cumara qaala anahu qaala inuu ibnu cumar yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam halkaa istifaamtaa meesha inoo qadaran bay nacamtani kaba imanaysaa wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man actaqa ruuxa xoreeya shirkan waa qeyb xoreeya shirkigu waa dee wixii adu qeybtii iyo nasiibkii un halkan xadiidka duruqdiisa shaqsan way timi shaqiisanna way timi shaqsina waa nasiibkoon ama qeybta un ha yaraato ama haba badnaato wax qeybtii nasiibanna way timi waana isla wada macnown ruuxa xoreeya shirkan lahu waa qeyb isaga u sugnaatay oo fii cabdin addoon ugu sugnaatay bimacnaa addoon bay ruux kala wada lahaayeen ama shaksi wax ka badan baabay wada lahaayeen intiisiibuu xoreeyey kaas fa kaana marka uu sugnaado lahu isaga maalun xoolo macnaa waa maa yutamallak bihi maaha un dee lacag iyo waa wixii xataa waa loo iibinaya alaabtiisii deynkiisa loo iibin jiraybe waa wuxuu milkeeya markaasoo xoolo lagu tiriyo maalun maal uu sugnaaday yabluqu gaadhaya samana alcabdi addoonka lacagtiisa samanku halkan bimacnaa qiimo weeye addoonkii oo dhanna maaho dee qeyb isagaa lahaa waana kan xoreeye waa intii harsanayd ee dadka kale ay lahaayeenoo marka macnuhu waa samana baqiyati alcabdi addoonka shirkigiisa wixii ka soo harhsan ee dadka kale ay lahaayeen inta qiimaheedu yahay xoolo gaadhaya leh quwima waa la qiimaynayaayo calayhi waa calaa kaa muctiqa ah ee xoreeyey nasiibkiisii korkii ayaa addoonkii baa la qiimayn qiimat alcadli ama waa dee intii aan dadka kale ay lahaayeen qiimat alcadli cadaalo qiimaheed waa iyadoon dee isagiina lagu kordhin oo ziyaada aanay ku sugnayn nuqsaanna aanay ku sugnayn qiimo cadaaladeeda waa qiimihii waxani uu joogay uun iyadoon ziyaadana jirin nuqsaanna ay jirin baa la qiimayn faacdaa markaa isagii wuxuu siinayaa shurakaa'ahu dadkii la lahaa ee wax la wadaagsanayay xisasahum jamcu xisatin weeye waa nasiibyadoodii iyo qaybahoodii intii hadduu mid keliya ahaana intii buu siin uu lahaa hadday mid ka badnaayeenna bal intoodii buu siin wactaqa waa xoroobayaayo calayhi isaga korkiisa alcabdu addoonkii isagoon ikhtiyaar dhinacna uu lahayn addoonku aanu u lahay kii isagu la lahaa aanu ikhtiyaar u lahayn kan qaybtiisa xoreeye aanu ikhtiyaar u lahayn waa xukm sharciye addoonkii markaa isagoo dhan buu ninkan korkiisa ku xoroobaya isagaa wada bixinayo xorayntii baad gaadhaysay intii kalena wailaa haddii aanu lahayn maal gaadha dee intan kale qiimaheedii gaadha ama intii harhsanayd faqad cataqa waxa xoroobay minhu min alcabdi addoonkii waxaa ka xoroobay maa cataqa iyada markaa dee horta bal markaas iyada xukum ziyaado ayaa inoo dambeeyo xadiid kale inooguba imane xaaladu kol hadduu mucsir yahay oonu intii isaga intiisii waa kan xoreeye inta kale wax gaadho aanu lahayn oo xoolo ah addoonkii waktigaa dee intii uu xoreeyey baa xorowdo intaas xornimadeedii lagama laabmayo wixii kale waktigaa may xoroobin ma sidaasay baaqi ku noqonayaan mise addoonkaa wax kale la saarayaa taa jawaabteeda xadiis baa inoogu dambeeya bal horta faqad cataqa minhu maa cataq waxaa addoonkii ka xoroobay minhu min alcabdi maa cataqa wixii xoroobay xadiidku duruq badan buu sheekhu soo ururiyey laakiin lafti inoo soo socdaa ma jirto waa dad badan oo imaam malik la wadaagsaday bal intaanan gaadhin duruqdaas xadiidka xukunkiisuna dee laqbeeye laakiin mid kale waxba inoo dambeeyo waan wada eegi doonaa biidn illaahi tacaala halkan sida marka dhoweyd baan idhi qaala nacam ma taalo horena qaala nacam iyo faaqara bihi iyo alfaado kala duwan baan soo aragnay waxa inoogu dambeeyey kollay cashar dhowaa oo licaan dhexdii ah malaa meelihii ugu dambeeye casharkii ugu dambeeyeyba qaala nacam baa inoogu dambeysay kollay nastan habeenkaa soo sheegnay markan sheekh ama dee cid wax laga warinayo isaga aanu kii aqriyayey ahayn ee laga dhegaysanayee lagu dul aqriyayo waana wej awjuhdaa wax lagu naqliyo ee lagu wariyo ka mida inagu samaac min lafdi sheekhun baaban dee diraayaan ujeednaa riwaayo inagu inta badan waxbaba kuma naqlino ee waa in macnihii la ogaado diraayaan ujeednaayo markaa taasna waxay keenaysaa samaac min lafdi sheekha laakiin dee qira'a cala sheekhna waa wej awjuhda taxamulka ka mida culimada qaarkood ay simaanba kolley isku midba ay ka dhigaan wax farqiinaan udhaxayn kuwana dee samaaca horeeya iyadna waa martabadii labaadun markaas oo kale in kol hadduu sheekhu nay isagii baa laleeyahay hebel baa adiga aada san ka maqashay markaa sidaa sanadkii la kaxaynayaa waa sida ugu taabsanay sidaan soo maro inuu markaas isaguna yidhaaho isagoo dhegaysanayay haa weeye ama wixii uu qirto u rumeeyo laakiin kol hadduu dee uu yahay ruuxaa soo jeeda laguna dul aqriyayay oo aanu inkaarno xaggiisa inay waxaa loogu dul aqriyaya haddaanay riwaayadiisii ahayn haddii khalal soo galo haddii waxaan kuwiisii ahayn lagu soo diray inuu joojiye isagii uu aamuso dee sukuudkani waxay maqaamkii iqraarkuu dejisan yahay oo waa lagu kaaftoomayaa intaasaa lagu kaaftoomayaa ee barhkood yar adkeeyaa way jiraan oo yidhaha may laguma kaaftoomaya waa lagu kaaftoomaya marka taa horena waxaydun waa iqraarkii ama rumayntii uu rumaynayay ruuxii ku yidhi xadasaka halkanna waa u aamusay oo dee laynooma soo naqline waxay la mid tahay in isagoo yidhi nacam buu la mid tahay bal markaa waa labada arrimoodna waxa u dhexeeya wuxuu yihi markaa muslim waxadasanahu xadiidkan imakaan ka soo baxnay waxaa noogu waramay qutaybat bnu saciidin wa moxamed bnu rumxin jamiica can ilayth bni sacd qutayba iyo moxamedba xadiidka waxay ka wada wariyeen layth ibnu sacad jamiicanna labadooda ujeeda xa وxadaثna شhaybاn بن فروk qاaل xadaثna جليل بن xاaزm xا وxadaثna أbورaبيع وأbو كاmل qاaل xadaثna حmاd qاaل xadaثna أyوب xا weli snadkii waa inoo socdaa matgna waa kii hore aburabiic iyo abu kamil kolley way inagu soo noqnoqdaan iyagoo ama ha kala socdeen ama ha wada socdeene xamaad ka warinayana san oo kale way inagu soo noqnoqdaan kitaabka horena waxaan usoo sheegnay labaduba xamaadka idlaaqayaan waa xamaad ibnu zaydun xamaad ibnu salamo shaqa iskuma laha ama ma idlaaqaan ama may soo gaadhin be xamaadkan sheekhoodii waa ina zayd oo hadduu aburabiic ama abu kamil xamaad ku kaaftoomo waa ibnu zaydun xamaad ibnu salamo maaha kollayna horeynu usoo aragnay kunyadoodan way ku shuhroobeen aburabiic sulayman ibnu da-uud alcataki dee bal haddii kollay magaciisana in la qabtaa way fiican tahay iyadoo dee meelo qaarkoodna ay noo magacawnaayeen sulayman ibnu da-uud wayo aburabiic alcataki iyo azaharaani labadaba oo u yimaadaan barhkood haba yidhaaheen labadoodu si waxaanay ishoos karayn baabad moodaa nasabka dadkaa yaqaan abu kamilla fadl bnu xusein baa magaciisa la yidhi aljaxdari isagoo magaciisana waan soo aragnay isagoo sinan bal imaka waa sulayman ibnu da-ud alcataki iyo fadl bnu xusein aljaxdari abu kamil marka xadaثna ayub xa waxadaثna bnu numayrin waa muxamed qaala xadaثna abihi abi abihi baa ina numayra cabdullaahi qaala xadaثna cubayd llahi wacubayd llahi bnu cumar xa وxadaثna mحamed بن المsنى qal xadaثna cabdالوهaabi qala samictu yaحya بna سacيid xa cabdالوهaabi بn cabdالmجيد الثqفي yaحya بnu سacيid الأnصاrي buu ka warinayaa bal haddana yaحyaan ku joogsanay وxadaثanii msلم baa le اسحاaq بn maنصuuri qal أخbarana cabdالرaزاq عan بn jurayجi qala أخbaranii ismاعيil بن أمyة xa وxadaثna haruن بن سacيidi الأyliي qala xadaثna بن وهbi qala أخbaranii usamatu usamana waa usamat بn zayd الlaythi weeye maha صaxaabigii oo de waa min atbaacu taabiciinta taabiciba maayo xa وxadaثna mحamed بn raafici qala xadaثna بn abi fudaykin oo isna mحameda mحamed بn ismaaعiil بn abi fudayk can بn abi dimin oo isaguna mحameda mحamed بn cabdالرaحman بn المغيra markaasaa sheekhu muxuu yihi kullu haaulaai kuwaa dhammaantood waa sideed nin kii ugu horreeyey layth ibnu sacad buu ahaa jariir ibnu xaasin baa ku xigay ayubu sakhtiyaani weliba labadaa hore laba ayaa laba unbaa sanadku ahaa xaada horteed halkan saddex bay noqotay oo kana ka naasilsan ayuubkiisa haddana cubaydullaahi iyo ayuub iyo way siman yihiin waa kii afraad waxaa haddana soo xigay yaxya ibnu saciid oo shan noqonaya qolada dambe waa saddex oo ay laba siman yihiin sanadka waxaa kusoo xiga haddana ismaaciil ibnu umayo isaga afar muslim iyo isaga saddex kale ay udhexeeyaano waa sanadka ugu naasilsan isxaaq iyo cabdurazaaq iyo ibnu jurayj iyo ismaaciil ka kalena waa usamat ibnu zayd oo waa saddexoo kuwii dambuu la siman yahay kii afraad ka ugu dambeeyaana waa ibnu abi debi oo laba isagana iyo muslim ay udhexayso asaniidu ka ugu horeeya ama labada ugu horeeya ugu caalisan waayo muslim iyo naafic laba keliya udhexeeya sida markii horeba riwaayadii hore aynu soo marnay yaxiya malik labadaasun ay ugu dhexeeyeen kuwii inta kalena barhkood saddex baa udhexeeya naafic iyo muslim dariiqa ibnu jurayj iyo cabdirazaaq iyo ay ku sugan yihiin ee ismaaciil ibnu umaya tilmiidka naafic yahay ayay afar udhexeeyeen muslim iyo naafic waana dariiqa ugu naasilsan haddaba raggaasoo dhami kullu haaulaa'i can naaficin can ibni cumara imaam malik bay isku xer ahaayeen ama ay la sinaayeen oo malik naafic bay kaba wariyeen naaficna ibni cumar bimacnaa xadiidi maalikin can naaficin xadiidkii imika maalikin kaba soo baxnay ee uu naafic kaba warinayay kaas ayay macnihii leeyihin markaa xadiidka iyadoo ayna baab kale aan gelayna ama waa xadiid kal kolley wax inoo soo kordhin doona oo aan dib dee labadooda kolkolkaa kan ay kaa dambe kuba cileeyeen taas aan eegi doono waxaa iyada inoogu suganuun ruux hadduu addoon leeyahay hadduu dad kale ay wada leeyihiin uu qeybtiisii xoreeyo ee laba la kala qaadaya inuu muusir yahay muusirkana halkan ugama jeedno nin xoolo badan u yahay inuu haysto marka dee wixii xawaa'ijtiisii asliga ahayd deer wax qaybtii kale aan xoroobinee dadka kale ay lahaayeen qiimaheeda gaadhi karta mana aha inuu lacagnimo ku haysta hadduu wax kaleo uu lahaa haysto bal wixii daynkiisa loo iibin lahaa xataa maskankiisiya baa soo geliya wixii daynkiisa loo iibin lahaaye adigu bal hadduu haysto waxaa jirta oo xukumkii sharcigu yahay addoonkaasi wada xoroobaya siraayo ahaan isagaana lagu yeelanayaa wixii oo bixinaya sharcigaa ku xukumay isagu ma diidi karo ciddii kale ee qaybta lahaydna maya anigu qaybtaydii ma xoreyn karo ma odhan karo xukunku saasuu ku fulaya addoonkiina uu wada xoroobayaa welihiisii cidqina isagaa wada leh welihii cidqiga isagaa wada leh taasi waa marka uu qaybta wax leeyahay haddii uu mucsir yahay xadiid kasta inoogu sugan macnaa wax gaadha oo waxaan goynaya intii soo hadhay ma haysto yada marka caynkaas ah ee qaybtiisii way xorowday laakiin qaybtii kale de dadkii kalena laguma ijbaarinayo sida xadiidku keenayo inay xoreeyaane addoonka inbaa ka xorowday ina kamay xoroobin bay noqonaysaa jumladan ugu dambaysa wailaa faqad cataqa minhu maa cataq ruwaadan xadiidka naafic ka warisay ayaa barhkood waa riwaayada ayuub weeye kollayna malaa dee shakina waa yar jiraa riwaayada ayuub ayaa wuxuu dee kolna uu yidhi ma garanayo inay taasi hadalkii naafic tahay kolna lafti baa waxa dhacay isagoo yidhi naafic baa yidhi si waxay markaa intani marfuuc aanay ahayn ee ay dee naafic kalaamkii ay tahay laakiin ruwaadii kale taas may sheegin waxaa dhici kartana fatwo un inuu ahaa oo bal masalan saa ruwaadda kale badani xadiidka ay kuba wariyeen ayaa faqad cataqa minhu maa cataq iyaduna horta ay marfuuc tahay oo waxa ka xoroobayun intii xorowday marka iyada intanta inoogu sugani intii way xorowday intii kale se may xoroobin waqtigaas weeye bal xadiid kale ayaa imaka halkan inooga bilaabmayo waaba kan baabu dikri sicaayati alcabdi hadakani baabu dikri sicaayati alcabdi addoonka sicaayadiisa ama iktisaabkiisa iyo shaqadiisa uu shaqaysanayo si uu qaybtii soo hadhay in xoroobin uu u iibsado oo dee isagaba bixiyo saa ugu wada xoroobo bal taa wixii kuba yimi sheegideedii buu baabkeedii yahay waxadaanaa moxamed ibnu musanna wabnu bashaari walafdu libni musanna labada moxamed baa waxay yidhaaheen me muslim yidhi labadaba waan ka wada maqlay xadiidkii way u wada warrameen laakiin lafdiga soo socda waxaa leh ibn lmusanna labadoodna waxay yidhaheen qaala xadaanaa moxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can nadr bni anasin can bashiir bni nahiikin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala anahu qaal bal xagga sanadka nadr bnu anaskani waa nin taabiciya oo iqa ah oo taabiciintii dhaxo ah kollay xasan iyo basri iyo waa isla dabaqa un in yarna waa ka yar hor dhintay waana ina anas ibnu malik saxaabigii jaliilka anas ibnu malik baa dhalay nadr bnu anas ibnu malik waana axaadiidiisa kollay tobaneeyo way gaadhay ama waxbaaba yar dheer kitaabka uu ku leeyahay oo dee nin axaadiisi markaas tobaneeyo gaadhay leba weeye ama ilaa koob iyo toban waana iqo wey bashiir ibnu nahigan uu kaba warinayaana waa isla dabaqa uno isna waa taabiciintii dhexe ninkaas isna taabicigee iqada abu hurayre iyo wax kaba warinaya isagana axaadiidiisu waa waxoogaa ama majmuuco ama cadad weeye kollay ilaa toddoba yidhaah gaa way gaadhay in yar buu dee taas ninka nadri bnu anas ka yaryahay laakiin isaguna dee ilaa cadadba weeye kollay ilaa toddoba iyo gaadhsiisana waana nin iqa ninkaas baa abu hurayre kaba wariyey abu hurayrana can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal wuxuu uhi rasuulki ilaahay fi lmamluuki waa fii sha'ni lmamluuki maa cibaaradani lafdigii rasuulka inay tahay wuxuu isagoo ka hadlaya addoon ama kula leeyo bayna rajulayni laba nin dhexdood ah laba dumar hadduu udhexeeyana waa la midu uune oo fa yuctiqu waana ti aan lahayn marka uu ficilku laazimiyeyna cataqa yactiqu weeye saa daraaddeed kol hadduu ficilku laazim yahay addoonkii baa la xoreeyey marka ay tahay kaa majhuul uma binaynayno waayo marka horeu laazim yahay ficilka majhuul loo binayana waa ficil mutacadiyo cutiqa lama odhanayo mactuuqna markaa lama odhanayo mactuuqna lama odhanayo cutiqana lama odhanayo waayo ficilkaasiisa laazim ah marka ay tahay dee mutacadiga iyo waa tan oo kale san noo taala actaqayo cutiqo muctaq baanu noqonayaa ismigii mafcuule fayuctiqu uu xoraynayo oo axadumaa midkood uu qeybtiisii xorayn qaala markaa rasuulka ilaahay markaa isagoo taa ka hadlaya wuxuu ihi yadmanu waa magdhabayaa waa kii wax xoreeyey ayaa qeybtii kii kale ayuu magdhabayaayo seebuu ku magdhabayaa waa se riwaayadan dambe xadiidkan un wey waa xadiidkan un riwaayo labaad uu leeyahay inooguba soo socoto ka dheer waayo nadr iyo bashiirba way ku sugan yihin nadr iyo bashiirba way kuba sugan yihin marka ka kala inoo fasiraya waxadaanii camru innaqidu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibrahima can ibni abi caruubata can qataadata can nadr bni anasin can bashiir bni nahiikin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal sanadku kolley ismaaciil ibnu ibraahim waa imaamkii dee ku shuuroobay ismaaciil ibnu curayo weeye ibn abi caruubana in badan baan soo aragno waa saciid oo weliba xadiidka qataada dadka ugu idqaam badan ugu dabdi badan sida isagiyo shucbaya ka mid weeyaan oo waa min ahbat الnaasi fi qataadata can qataadata marka abu hurayra muxuu yihi can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal man actaqa ruuxa xoreeya shiqsan shirkan baan soo aragnay shaqsan iyo shirkiya waa isla shaqsan macna nasiib un weeye kol kol shaqaysi iyadoo ya lagu siyaadiyana oo dhaca shaqsan shaqsi lahu isaga u sugnaaday fii cabdin addoon ugu sugnaaday oo qeyb uu lahaayoo addoon uu ku lahaa ayuu xoreeyey fa khalaasuhu fakaagiisu fakashadiisa ama uu ka fakadaba addoonnimadii uu wada xoroobaa fii maalihi ninkaa qeybtiisii xoreeyey ayuu maalkiisa ahaaday oo maalkiisii ayaa isaga laga wada xoreynaya isaga ayaa meeshii qeybtii kalena ay raacaysaa inuu bixiyo ay ku wada xoreeyo waa goorma in kaana lahu maalun hadduu xoolo leeyahay waa sida xadiidkii ibnu cumarba aan ku soo maray in kaana lahu maalun fain lam yakun lahu maalun haddii aanu xoolo u sugnaanin oo waxool ah ruuxanimo lahoo gaadho qaybtii kale qaybtiisi way xorooday qaybta kale dee qiimaheedii gaadho ma laha istusciya alcabdu addoonkii ayaa laga shaqo dalbayaa waxaa laga dalbayaa lagu kalifayaa inuu shaqeeyo markaas gayra mashquuqin calayhi hayra mashquuqin mid la dhibayo oo lagu kalifayo waxaanu qaadi karahayn ama qiimo qiimihii kaba badan xaal aanu ahaanin calayhi isaga korkii la dhibayo isagoon ahaynba xadiidka maxaa iyada bal intii hore xadiidkii ibnu cumar waa isla mid oo waa ta aynu soo maray quwima calayhi qiimat alcadli faacdaa shurakaahu xisasahum fakhalaasu fii maalina waa macnahaasoo khalaaskiisu waa fakashadiisa oo addoonnimo ka fakado u wada xoroobaa isaga xoolihiisay ahaatay in kaana lahu maalno dee say u tahayna waa in la qiimeeyo qiimad cadaala ay ku sugan tahay ziyaadana aan lahayn nuqsaanna aan lahayn sida laftiga qiimata cabdin laa waksa walaa shadadna waabay inoo dambaysaa marka taas la qiimeeyo ayaa intii isaga maalkiisii uu ka bixinayaa ciddii lahayd buu siin addoonkiina sidaasuu ku xoroobaya intaa labada xadiis waa iskaga maamid haddii aanu maal lahayn xadiidkii hore waxaan kusoo marray faqad cataqa minhu maa cataqa waxaa ka xoroobaya un wixii xoroobay markaan xadiidkan maxaa la socda istusciya alcabdu waa had iyo goor tashawufka shaaricu uu waxa weeyaan u indhataagay ama dee uu xaggiyo dee u ihtimaamayo xaggan xornimada oo addoonnimadii si loogaba saaro oo imanka kan aan ka hadlaynaa waa addoonkii ruux lahaaye in cid kale ayla lahaydee hadduu isagu addoonkiisii yidhaaho qaybtaasaan xoreeyey lama eegayo ma mucsir baa mise muusir baa u wada xoroobayaa arrinku way siiraayeynaysaa oo markay tiisii ay tahay isaga xataa haddii aanu wax kale lahaynba dee waa wada xoroobaya way wada gaadhaysaa kani waa kii ay cid wada lahaayeen ciddii kale aanay dee iyagu tan doorin doonin inay wax xoreeyaan addoonkii baa waxaa laga dalbayaa istusciyadu macnaa sinta iyo dalab bay keeni waxaa laga dalbayaa asicaaya ama aliktisaab shaqaysaa la odhan waqti baa la siin ee kollayna waa la qiimeeyo intan qiimahani wuxuu noqonaya waa wax la dabdiyey dabadeed iyadoon dee hayra mashquuqin calayhdun macnaa lagama dhibayo oo laguma kelifayo inta la qaaliyeeyo oo yidhahaan anagu may qiimaha kumaba ma yeelayno ee qiimo aada uga sarreeyaan doonayna taa ma qabsan karaan iyada halkan ee waa qiimo cadli oon isagii waxaan qiimo dee lagu qaaliyeynahayn waxaanu kali karahayna aan lagu kalifayne waa qiimihii waxaanu goyn lahaa ama qaybtani ahaan lahayd ayaa la qiimayn intii baa la odhanayaa soo shaqayso isagiiba siin isagiina saasuu ku xoroobaya intaasna markaa de waa ruuxa iskaba xortee shaqaysanayo wixiina ruuxii ayuunbaa loo soo celinaya taas baa lafdigan usoo socda cabdu hayra mashquuqin calayh bal marka xadiidka duruqdiisaan iska raacinaa si aan yar axkaamta waxoogaa yar ugu yar joogsano وxadثnah علي بن khشhrm qال أخbarana عيسى yعnي بn yuنuس عan سacيid بn أbي carubaةa bhada الإsنaadi isnaadkaasna waa saciid dee intii ka dambeysay qataada can النadr can bashيr can abi hurayrata wazaada waxaanu siyaadiyey eg markii horeba saciidu waa inoogu sugnaa ibn abi caruba laakiin saciid waxaa ka wariyey ismaaciil ibnu ibrahim maanta riwaayadan dambe ciise bnu yuunus baa warinaya wuxuu siyaadiyey in lam yakun lahu maal haddii aanu ruuxan isagu qeybtiisii xoreeye xoolo u sugnaanin quwima calayhi waana sidaan kusoo sharaxnay uun in quwima waa la qiimeynaya oo calayhi isaga korkiisa alcabdu addoonkii qiimata cadlin qiimo cadaale ay ku sugantaa lagu qiimeyn uma bacdeed qiimihii isaga lama saaraye inay isagii maba hayste hadduu waxhaysta waa ti iyada waa la saaraye wuxuu haystaa ma jirtoe oo waxaan gaadhaye uma yustascaa iyadoo qiimihii la dabdiyey ayaa waxaa laga shaqo dalbaya addoonkii fii nasiibi aladii lam yuctiq kii aan xorayn qeybtiisii ayaa isagii inuu soo kasbado intii qiimihiina waatan la ogaaday dabadeedna isagii wixii la siiyo hayra mashquuqin calayh macnaa mid isaga la dhibayo lagu adkaynayo xaal aanu ahaanin oo macnaa hayra mukalafin maa yashuqu calayh oo macnaa waxa weeyaan un qiimo qaali ah oo hadhow ay ku adkaataba inuu soo bixi ee uu shaqo kusoo helo iyadoon lagu qiimeynahayn xadaثanii haarun ibn cabdillaahi qaala xadaثana wah bnu jariirin qaala xadaثana abi qaala samictu qataadata yuxadiثu bihada اlisnaad manaa wah bnu jariir baa wuxuu ka warinayaa jariir ibnu xaasim horaynu usoo maray waana nin hiqo ah kitaabkana isagiiyo inankiisuba ay kusoo noqnoqdaan lakiin waxaabay culimadu yidhaahaanba hiqatun fii gayri qataada xadiidka qataada saas kuma aha ama barhkood baa way daciifiyeenba markuu qataada wax ka warinayo halkanna waxa inooguba sugan isagoo qataada wax ka warinaya arrinkuna waxa weeye waa dariiq mutaabaca dariiq usuula maaha asalkii wataa aynu soo marnayo ciddii kale qataado kaba warinaysay سعيد بن أبي cروبة oo من أتqن الناaس ama min أثبت الناaس markaa في qتاadة ayaa daريqii hore inoogu sugnaa daريqan waa mutaaبaco de يkتaفaru في المutaaبaعaati ma laa يkتaفaru في الأصuل lah markay mutaaبacaad tahay waa la iska dhaafaayo waxyaalo waa la yar fudaydsadaa waxaan usuشha bal mثalا sida dee loo ilaaliyo laysugu adkeeyo aan ahaynba markaa tan wey سمعت qاt يحadiث bad الإسناaد بمعنى xadيiث بن أبي cروبة وذakra في الxadiiثi xadiidkii wuxuu kuba sheegay quwima عalayhi qiimata cadlin waa la qiimeeyaa qiimata cadlin baa lagu qiimeeya bal baabkana ama xadiidkana waa kan inoo taabnaqda duruqdiisii xadiidkana san ba muslim usoo saaray baa bukhaarina usoo saaray waliba san imika inooguba yahay buu usoo saaray culimada qaarkood iyo raggii xufaada qaarkood baa kalaam bay xadiidka halkaa hore faqad cataqa minhu maa cataq riwaayadii ayuub waanu sooba naqlinay halkan iyadoo ay riwaayo dhacday hamaam riwaayadii oo can qataada ay dhacday oo talabaadna uu kaba dhigay uu yar kala gooyey kala fasriyo markaa ususciya alcabdu hayra mashquuqin caleyhi kalaam qataada uu kaba dhigay ayay xufaada ama raggii culimada qaarkood waxay kuba tegeen qadarkan ah ususciya alcabdu gayra mashquuqin calayhi inay mudraj tahay xadiidkii dee aanay ka mid ahayn marfuuca ahaa ee ay raacday la raaciyey oo qataado kalaamkiiba ay tahay waa se bacd alxufaad ay kuba tagaan laakiin xadiidka bukhaari iyo muslim basan ay kuba soo saareen waxaanay iyagu ku tegeen iyo dee jamaaco kale may xadiidka idraaj ma jiro hamaam dee rag ka idqaan badan markay noqoto qataada rew marka qataada waa saciid ibn abi caruba oo iyo dee cid kaloo iyaguna la wadaagsatay saciidna isaga marka la eego dee hanaam xaggan aad buu ugagaba horeeyaa riwaayada qataada marka ay noqoto ayaa sugay idraaj la-aan bay kuba sugeen marka taas oo kale dee kollay bukhaari iyo muslim iyana may ictibaarin waanay dee tay raajax yeelaan inaan idraaj jirine bal meesha idraaj la sheegtay baa jira kolle xaafid muxajarna waxyaabihii la yidhi iyo duruqdiiyo taas oo kale kitaabulcidqi waana dee meel yar horeysa marka la eego nikaaxi san dee muslim iyo bukhaari isku tartiib ma halka kitaabulcidqi kuba keeneen isagu de waxa weeyaan markii uu adigu beec dabadi ama beecuun markaa intaan weliba umuurahaasi aanu dhammaan ba beec dabadi buu keenay oo isaga aad buu yar mutaqadim u yahay halka nikaaxiisa uu aada u dambeeya muslim ooka halkan keenayba bal kolle xafnu xajar wuxuu leeyahay taxaqiiq badan tatabuc badan riwaayaadkaasna taas dee khulaasadna waxa weeyaan meeshii waxaa raajixa inaan idraaj jirin qolooyinkii markaa iyagu idraajka kuba tegay waxay iyaguba matala de waadante malaha in badan oo kaba mida qowlkii fuqahadana uu noqonayaaye in addoonkii laga dalbayo inuu soo shaqeeyou soo xoogsado si wixii bal matsalan qeybtii harhsanayd wixii isagaba bixiyo saa kuba xoroobo kumay tegina dee qadarkaa hore hadduu maa leeyahayna taasun bay ku tegeen haddii kalena inuu intaasi un kaba xoroobayso laakiin xadiidku waa sugan yahay bukhaari iyo muslimna waa xadiidka iskuba raaceen waxaana raajixa marka la eego ruwaadan isagoon saciidna la gooni noqoni inaan idraa jirin bal markaa dee waa xadiidka saabitoo xukumkana siduu keenayo ayuunba ama xadiidku keenaya xukumkuna noqonaya bal taasi waa mid faqad cataqana waan soo yar marnay laakiin mid baa markaa iyadoo jirta lafdigaa hore faqad cataqa minhu maa cataq ayaa waxay keenaysay ama lafdiga daahirkiisu ahaa kol haddii aan isaga waxa weeyaan aanu maal lahayn inay intaasun kaba xoroobayso xadiidkana uu keenaya waa yar nooc tacaarud baa kaba dhexeeya dee daahir ahaan ka hore may intii unbaa xoroobaysay ahayd kana xukum kalaa jira oo ta hadda waxa weeyaan tacaarudka kollay siday culimadu kuba jamciyeenna dee riwaayaadkana inta la jamcin karo looma baahdo tarjiix iyo wax kale in looba kaco laftigaa hore waxa xoroobay waktigaa la joogo intii ka xorowday bunbaa kuba sugnayde laakiin wixii intaa dhaafsan maxaa la yeelayaa ma sidaasaa lagu daynayaa mise xukun kalea jirta uu ka aamusan yahay kana waa ziyaado markaa riwaayadii hore aan inooguba sugnayn dad kale riwaayadoodna kuba timiyo dee xadiidkii horun baan kuba beersanaynaa markuu muusir yahay waa xukumkaa hore labadaba way wada leeyihin hadduu mucsir yahayna waxa weeyaan si addoonkani u xoroobo waa si u addoonkani uba xoroobo marka caynkaasa ayaa istiscahan iyo iktisaabkan ruuxii lagaba dalbayo si isaguna u buuxsado waxa weeyaan xornimadiisii u riqigii uga wada baxo bal taas baa deeta markaa ay tahayo labada xadiid bal markaan isu wada geysano kollay taas baabay ay noqonaysaa qolooyinkiina sharaxaysana halkan kollay dee malaa yar sharax yar dheer baa kuma sugan umuurahaas inaha ugu ahamsanna waxa weeyaanuun haddii uu ruux nasiibkiisii xoreeyo addoon la wada lahaa intii kale la qiimayno hadduu muusir yahay qiimadan cadliga markaasaa muxuu leeyahay addoonkiina lama eegayo inuu muslim ama kaafir yahay kii sharigaha muslim inuu yahay iyo inuu kaafir yahay iyadana halkan ictibaar ma laha waxaana hadalkiisa ugu yar muhiimsan walaa khiyaara lishariiki fi hada walaa lilcabdi walaa lilmuctiqi bal yanfudu hada alxukm wain karihahu kulluhum muraacatan lixaq illahi tacala waa xaq ilaahoo xorriyadii ah marka lama eegayo khiyaar uma laha kan qaybta lahaa khiyaar uma laha kan u xoreynaya may anigu intan un baan karay ma karayo wax kaloo wax kale maalkaygii may intan un baan anigu raalli kaba ahy iyadana ma soconayso addoonkii oo doonaya inuu weli waxaan iskagaba baaqi noqdo dee wuxuu ku dhashay oo ama uu ku kicitimay oo nu hab kalaba garanahayn iyada taasna meeshii ma jirto xaq ilaahay baa jira oo xornimadan uu ruuxan isaa kuba xoroobaya markaa khiyaar cid kale ay kulahada ma jirtaba taasna waa mid waxaana uu leeyahay nasiibkan muctiqu horta binafsi lcidqi buu biijmaacihim ku xoroobaya ee laakiin bal markaa kii shariigaha nasiibkiisu hadduu ruuxan dee muctiqi uu muusir ahaana markaasba waa xoroobaya say in badani qabaan ee dee qiimihin baa lagaba sugaya ujeeddadu markaa ma laha kii shariigaha in si kale ugu tasarufo wixii markaaba waa xoroobay isagunbaa inuu qiimihii markaa bixiyo lagaba sugaya bal umuuro kaleo kale culimada khilaafkood iyo waxyaalahaasna ayuu sheekhu halkan sheegayaaye waxa adigu ay tahay un kollay khulaasadna umuuraha ama qowlka ugu raajaxsanna ka aan xadiidka kuba sharaxnay weeye arrinkuna waa addoonkii la wada lahaa ee wuxuu isagu gaar u lahaa hadduu markii xoreeyo iyada tafsiil ma jiro waana qowlka alculamaa kaafama laha dee khilaaf yaroo kooban un qiimo lahayn mooyaane ee waa xoroobaya ama mucsiraada mayaanu ahaanin bal taasba wey labada arrimoodna faqad cataqa minhumaa cataqna inay kalaamkii rasuulka ilaahay tahay walow barhkooda ay si kale kuba wariyeen in istiscaahna iyo iyadna kalaamkii rasuulka ilaahay tahay barhkood idraaj ay sheegteen laakiin labada jaanibkaasi ay raajax tahayna waa taan soo sheegnay babon inama alwalaau waluhu liman actaqa cidii u kolboo xoraysay ayuunbuu walu u sugnaaday alwalaa kolley waana inoo socon doontaa haddii casharkan iyo kaga dambeeyaba waa inoogu jiri doontaa biidn illahi tacaala haddii labada cashar bal aan ku dhamayno biidn illahi tacala inoogu suurta galo rabbi inoo dhib yaray in cidqi labada cashar iskaga dhamayno walahu waxa weeyaan waa xidhiidh dhex maraya ama kan wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey macnaa ruux hadduu wax xoreeyo ruuxan uu xoreeyey ee markii hore sii xoolo oo kale loola dhaqmayey la iibsanayey la dhexlayay ee bal dee naqsiga jaanibkaa kaga sugan walow ibnu aadamkaa yahay mukalafna waxyaalo kala duwan uu ku yahay taas jimco iyo jamaacaba ay ugaba dhacdo jihaad ugaba dhaco xaj ugaba dhacayo waa arrintan jirta daraaddeed iyo waxaan kale uu kuba mashquul yahay ruuxa dee intuu nicmo weyn iyo abaal weyn buu u gelayaa ruuxa xoreeya wax waa abaal aad iyo aad u weyn oo insaaninimadii iyo dadnimadiisii ayuu uba soo celiyey taas baanay jaanibkii diintana wixii ka nuqsansanaana ay ugu buuxsamaysaa ee waana kaa dadka ruuxa ibnu aadamkee waxa yeelanaya ee isagii aanay cidi lahayn in cid kale aanay kuba tasarufay noqonaya sida axraartii waa nicmo aad iyo aad u weyn heerkay gaadhsiintay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waladku ayuu inoo sheegay ilmuhu ama waladkii la dhalay waalidkii abaalkan uu ku leeyay wax kastuu u sameeyo wax kastuu u qabto marna ma celin karo suuro keliya uun mooye hadduu helo waalidkii oo addoona oo uu xoreeyo eeg waalidkii oo addoon oo la leeyahay buu helay markaasuu xoreeyay sababta waxa weeyaan waa dee nicmo aad iyo aad u weyn oon la qadarin karayn ruuxaas suuradaas oo kale waliba de uu xoreeyada waxa weeyaan ma macnaa waa xoreynayaaye kalo de waalidkii waalidnimo iyo milkinimo meel ma wada taale milkigiisa uu soo dali ku xoroobayaa oo isagu xoreyn ugama baahna uu xoreeyo waa xoroobayaayo sharciga xoreeyeyba walid iyo waalidnimo iyo addoonnimo meel ma wada gelayso bal marka waxaan uga jeedaa incaamkan ruux xoreyn loogu nicmeeyey ama abaalkaasi heerku gaadhsan yahi waa abaal walad waalidkii ugu abaalkiisii uu ku lahaa waalidnimo ugu lahaa uu ku gudi karo haddaba ruuxa dee abaalkaa galay meeshii xaq buu yeeshay ruuxan kuba yeeshay xidhiidh weyn baa dhex maray oo nicmadani ay keentay incaamkani keenay iyo abaalka weyn u galay kaas baa xidhiidhkaa iyaga dhex maraya ayaa waxaa la yidhaha alwalaa waana tan dee mawlaahu uu noqonayo labadaba dee mawlo waa loo isticmaalaa xidhiidhkaa maxaa kaba dhalanaya haddii xataa aan wax dee nasab iyo waxyaalo kuba dhexlo la helin waa la ysku dhexlaa waa xidhiidh la yskuba dhexlayo waa xaq uu leeyo dee ay xataa dhexalkii kaba imanayo bal haddaba kaas weeye walow waa kaa daba walahaasi wuxuunbuu usugnaado o yeelanaya ciddii u xoraysay maha cid kale ruuxii isagu maalkiisii intuu bixiye ruuxan xoreeya amasiisa kale u xoreey kaasunba xidhiidhkaa ama walaha leh xadiidka lafdigiisana wey waayo lafdigii xadiidka ayuu tarjamo usoo dhigtay dee tarjamada muslim maahae waa dee imika shaarixanaanaynaba macnahana alwalaana waa kaas haddaba oo xidhiidhkaa catiiqa iyo muctiqa kaba dhaxaynaya وxadثna yaحyى بن yaحyى qاala qarأtu عlى malik can naafici can ibn cmr can caiشhaةa anaha qaalat eg waa taصarufunin ama tafanun xaggii cibaaro casharka caawan kusoo aragnay horena waan usoo aragnay isagoo le qarأtu عalى maliki xadaثaka naaficu can ibni cmara kolley waana sidii u odhanayey imika halkana maxay tahay waa suuradii une qarأtu عalى maliki can naaficin can ibni cumara oo dee markaa uu aqriyayo ku dul aqriyayo xadiidkan isagoo xadiidkan naafic kaba warinayay can naaficin sanna aqriyayo xadada kada aynu soo maru odhanaya waa iska baab tafanuun un anahaa can caaishata anahaa caaisha araadat waxay doontay oo markaa ibnu cumar baa caaishu ka warinaya xadiidku waa musnadkii caaisha markaa ibnu cumar caaishu ka wariyay kale riwaaye bukhaari iyo ayaa lafti yar dhacayo qolooyin kale oo bacda asxaabi sunan can ibni cumara ana caaishata oo dee lafdigu moodo si wuxuu musnadkii ibnu cumar yahay ibnu cumarna caaisho ka waramayo laakiin waa tanta taas ba kumay sugnayn halkaa qaalad kumay sugnayn can caaishata annahaa caaisha araadat waxay doontay an tashtariya inay iibsato jaariyatan addoon tuctiquhaa ay xorayso waana bariira faqaala ahluhaa ehelkeedi waa nin u shaqaynaysayba waqtigaas qabla alcidqiba faqaala ahluhaa dadkii lahaabaa waxay yidhaaheen nabiicukahaa waan kaa iibinaynaa calaa ana wala'aha waa calaa shardi ana wala'aha walaheedu lana anaga u noo sugnaaday waanu kaa iibin lacagtiina bixi oo nasiib laakiin maxay shardiyeen xidhiirhkan dee ruuxan u xoreeyey kii la xoreeye dhex maraya ka annagaa yeelanayna annaga addoonno ahayd annagaa yeelanaya iyaguna hadda incaamkii ma laha abaalkii may gelin kuwii xoreynaya maaha adigu iibso xoreena laakiin welihii annagaa le taasay shardiyeen fadakarad dalika lirasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam arrinkaas bay rasuulka ilaahay u sheegtay faqaala wuxuu yidhi laa yamnacuki kaama manceeyo oo dalik baada marka naafiye ka dhignay ficilka marfuuc yahay laakiin waa bimacnaa nahyi uno arrinkaa ay sheegeen ee shardigaas ay leeyihin walaha annagaa yeelanayna yaanu kaa horjoogsanin inaad iyadii xorayso taa yaanu kaa horjoogsan waayo shardi soconaya maaha ruuxii u xoreeyunbaa abaalkan ama walahan yeelanaya marka tan iyada shardintani waa shardi baatila ama shardi aan dee soconahayne waxba yaani kaa hor joogsan inaad xorayso waxan aad doonaysa khayrka aad kuba dhaqaaqdin haddii aynu laada naahiye ka dhigno dee ficilka ad jasmayna laa yamnacki daliki baynu fa inama alwalaa maxaanay dee taas kaama hor joogsan waayo fa inama daatu xasri weeye waluhu wuxuu ku kooban yahay cidde oo ciddii wax horaysan fainama alwalaa waluhu wuxuun baaba u sugnaaday liman ictaqa macnaa cid kale uma sugna wuxuun baaba u sugan yahay waluhu ciddii wax horaysay cid kale uma sugnaa xadiidku kollay duruqu xoogaaya ayuu yeelanayaa waana yar dheer yahayba waana dee kollay macnihiisu waa xadiid aada iyo aada u weyn xadiidka marka duruqdiisa la eego xadiidka bariira aimadii qaarkood ay ku markaa faa'iidada badan iyo axkaamta badan uu kulabsaday daraaddeed ay mu'alafaad ugu khaas yeeleen waayo ibnu khusaymana kitaab rom buu kaba qoraa la yidhaha xadiidkan fawaa'idiisa iyo axkaamtiisa laakiin dee kitaab ina soo gaadhay maho nama soo gaadhay bal xaafidna xajarba ma arag kitaabka ibnu jariir adabarina isaguna fawaa'idiisa waa badiyey oo isna waa mu'alaf gaara dee saasay yidhahaan walow xaafid iyaduna halku uu soo talkhiisiya aadna waa u tatabucaaye iyo dee wixii kale uu ku kordhinaye kitaabkiisan tahdiib ulaahaar ee qeybna ayna soo gaadhay qeybna aanayna soo gaadhin dee kolley waa ibnu cabaas axaadiistiisii qayb kaba mid iyo cali iyo cumar iyo waxba ayna soo gaadhay walow la yidhaha tobankii jannada loogu bishaareeyay alubeytkiiy waa dhameeyey waana kitaab markii dambe halku ku socday ciddabadii halkii ka qaaday o de waa adkayd sucubo adag buu leeyahay oo ama halkii halkiisii gaadhsi ama dee bilowdayba aanay jirin waayo usluubkuu ku socda usluub aan dee ninsiisoo kale own mooyaane cid kaloo malaa ku dhici kartaaba ama keeni kartaaba aanay jirin tahdiib ulaahaar kolley markii hore laba mujalad bay kol ka madbaceeyeen hadda markan dambe lix juz oo yaryar lix juz bay kaba madbaceeyeen oo axaadiisii bal markaa taas oo kale waayo waa wixii laga hayaan filaya ina soo gaadho waana kitaab marka la eego usluubkiisiiyo kitaab aada u qayima laakiin dee marka ay adag tahay dee aan heerkiisaa joogin tafanunka iyo aqoontaa sare inuu sidiisa iyo dariiqadiisa u wado cid dambe dibadi iskumay dayna bal isaga ayuu bal masalan taasna fawaaid badan uu leeyahay kaba soo qaada kolleyna kitaabkaas wuxuu dhiganayaa xadiidkii buu dhiganayaa darajadiisuu sheegaya waa intan dee aynu kaba hayno darajadiisa marka uu sheego odhanaya xadiidkani saxiixun cindana markaasaa wuxuu odhanaya waxaa dhici kartaba inaanu dadka kale agtooda saxiix ku ahayn oo wixii aanu agtooda saxiix ku ahayn buu sheegaya xadiidkiiba wixii uu dhiganayay fawaa'idaha ayuu mid mid intuu usoo dhigtuu mid kastaba ciddii bal tidhi ayuu sanad ahaan ku warinaya waa qowl kasta uu soo naqliyo markuu waxaas oo dhan dhameeyo ayaa wuxuu soo khulaasaynayaa bal wixii luqeya xadiidkaa dhacay iyo waxyaalihii dhacayo bal taas oo kale oo bal masalan waa adigu marka leega habkiisa hab aada iyo aada u fawaa'ido badan bal waa taas waxaan filayaa ibnu jamaacana isaguna de waxa weeyaan waa leeyahay kitaab saas oo kale ah ee qorooyinkiinan adeegsan karaa malaha antaradad iyo waxyaalahaas oo kalena haddaad fawaa'idu xadiisi bariira qortaan waxyaalaha markaa ibnu jamaac ma waxyaalo badan oo dee taas way idiin soo baxayaan oo wax fara badan barhkood ba ay yidhaahdeen afar boqoloo faa'iideya bay gaadhsiiyeen laakiin waa nooc yar markaas oo xaafid kaba cabiro mar haddee barhkood xadiidka aan laga wada qaadin yar takalluf kuma sugan yahay lakiin wax fara badan sida xadiidkii aynu soo marnay xaggii ninkii haweenaydiisa jamaacay soomkii ku jabiyey rabadaanba barhkood ku faa'iideya dheeraad ay gaadhsiiyeen wixii lagaba qaadanayo bal marka waxaan leynaha waa xadiid weyn axkaam kala duwan leh in bal xain imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala inta uu halkan fawaa'id soo dhigtay iyo bal maalan eeshayda oo bal fawaa'idda intuu gaadhsiiyey haasadan faa'iide ayuu dhigtay waa inta kitaab ku sugan umuurahaasna ma dhamayn karne bal hadda waxaan uga jeedaa waa xadiid weyne alfaadihiisaan horta waxoogaa yar wadaya si casharku inoogu yar socdo markaa laftigii u horreeyey man kaba soo baxnay وxu uhi xadثna qتيبة بن سعيid qال xadثna layث عن بن شهاaب عن عروة عن cائشhaةa أخبرته cائشha ayaa u warantay oo curway u warantay waxay ugu warantay أنa barيرaةa barيرa jaءت way timi waa magacii jaariyadan iyaduna u shaqaynaysay dad kale ay lahayna markii dambe ay xoreysay khaadimadeeda markii dambenaba ahayd barيra laftigana waa magaceedii barhkood baa min albiri iyobaa dee laga soo qaatay lakiin magacyada saasay rasuulka ilaah aduu yar taskiya iyo is-ammaane ay ku sugan tahay se dumarkii bara magacoodu ahaa iyo se juwayriye waa bedelay rasuulka ilaahio qolooyin kale waxay dhaha maya laftiga waa bariir waa ishtiqaaqiisiyo bariirna geedkan geedcadayga midhihiisa bariir ay yidhaahaan adigu bale waxaa weynay magaceedu ana barirata jaat way timi cayshata cayishay u timi tastaciinuha waan idee garanaysay u shaqaynaysay tastaciinuhaa xaal ay kaalmo weydiisanayso fii kitaabatiha kitaabadeedii macnaa dadkii iyaga lahaabaa waxay kula heshiisay inay iska shaqaysato iyagii xoolaa ay u keento qadarkeeda aan arki doonno sidaasna ay ku xorowdo mukaatabadna waa taas bay tahay oo waa ninkii dee ruux lahaa addoon uu ahaa oo isaga kula heshiiya inuu iska xoogsado markaa qadar maal ah oo dee waxa weeyaan wixii ay kuba heshiiyeena oo inta badan dee nujuum baa waktiya ayuu leeyahy nujuum buu leeyahay walow jamaahirulculamaa qaban shaaficiyadaan qabin nejmi keliya inuu noqon karo mar keliya wax la bixiya ugu yaraan laba nejmi waa inuu noqdo yidhaahaan laba qasday noqdo laakiin jamaahiir alculamaa haddii mid keliya lagu heshiiyana dhib malaha yidhaahaan bal iyadu se sagaal sanadood ay sagaal uqiidood kala bixinaysay ahayde taas bay kula heshiisay tii bay doonaysay inay ka caawiso oy wax ka bixiso walam takun manaanay ahayn markaa qadad mid gudatay min kitaabatihaa waa qiimaa waxaan kitaabadeedii shayan waxba kamay gudan oo ujeeddadu intii ay kula heshiisayba waa lagu wada lahaa may karahaynba malaa markaa may bixin karahayd ruuxuna haddii ay ruuxii dee mukaatabka ahaa esaa lagula heshiiyey horta dee isagaaba inta ay wax ku hadhsayin weli waa addoonkii un inta ay wax ku hadhsayin waa addoonkii un walow dee imaka maalkii iyo tasarufkiisii uu iskaba yeelanayo hadduu isagu is-caajiziyo idhaha anugu wixii waan kari waayey ee wixii waan iska buriyana way noqonaysaayoo kale waana suurtagal imaka halkan qoon baa mukaatabo ahayd oo dariiq xorriye haysatee ee si ay ugu fudaydiso in wixii hore la joojiyo de way iibsanaysay saa imaka marka horeba laftiga hore aan kuma soo marnay alfaad inoo dambaysa walam takun may ahayn qadت min kitaabatiha shay faqaalat laha caaishaةu caaisha waxay ku tidhi bariira irjicii laaban ilaa ahliki ehelkaagii u laaban waa mawaalideedii fain axabu hadday jeclaadaan an aqdiya inaan bixiyo canki xaggaga kitaabatig kollayna se riwaayaad kale inoo faa'iideynayaan de hadday kitaabadii un kaba bixiso mutabaricay noqon ruux iibsaday ma noqonaysa welina iyagii baa yeelanayna iyagaa markaa ruuxa mukaatabkii hadduu wixii iskaba bixiyo uu see ku xoroobo walaa ciddii ciddii hore ayaa leh ese riwaayada hore iyo riwaayaadka dambe way nooguma dambaysaa meeshii waxaa jirtay iibsi ay ka iibsanayso ee wixii wada siinayso dabadeedna ay saa ku xoreynayso taas bay ahayde maha bixin ay ka bixinaysa uun kitaabada ay kaba bixinaysa un ay ku caawisay ma aha fa in axaba an aqdiya canki kitaabatak wayakuna uu ahaado walaa-uki markaa walaha xidh cidqiguna li aniga uu ii sugnaado facaltu saa waan samayn saa waan yeeli fadakarat way sheegto dalika arrinkan ay caaisha soo jeedisay bariiratu bariira liahliha mawaalideedii bay u sheegto fa abow way diideen wa qaaluu waxay yidhaaheen in shaat hadday doonto caaisha an taxtasiba calayki inay kugu tabarucdo taxtasiba wa tadlub alajra min allah inay ajri de ay tirsato ajrigii ilaahay agti oo adiga waxaan ay ku siiso uun ku caawiso kugu sadaqaysato iyadoo ajri ilaahay kagaba doonaysa oo wayakuuna lanaa walaa-uki adigana uu noo sugnaado wayakuuna uu sugnaado lanaa anaga walaa-uki walahaagan cidqigaagu uu noo sugnaado faltafcalaa samayso haddii kale dee anagu taa ma yeelino fadakara dalika lirasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam iyagoo le lacagtii ha bixisay haddana leeyihin wareegiyo anagaa leh arrinkuna maaha caawin la caawinayo iyadii oo loogu tabarucayo oo ruux dee bal masalan wax laga bixinayo una waa iibsi la iibsanayo dabadeedna saa lagu xoraynayo fadakara dalika lirasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam caaisha arrinkaa rasuulka ilaahay u sheegtay faqaala laha rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi ibtaaci eg may hayn caawin iyo bixin kitaabadii ma jirto imika halkan iibso oo adigu iyagii ka iibso faactiqii xoree shardigoodaasna ma soconayo kol haddaad adigu intaad ka iibsato aad saa ku xorayso waayo fainama alwalaau walaha cidqigu liman actaqa ciddii wax xoraysay ayuunbuu u sugnaaday cid kale uma sugnaad uma qaama si uu xukumkan rasuulka ilaahay u caddeeyo ayuu qaama kacay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yihi maqalu unaasin dad xaaladood maxay tahay waa sidii rasuulka ilaahay satrigiisii ciddii waa la garanaya hadalkan tidhi shardigan aan jirin ciddii laba timi u odhan hebel iyo hebel ama hebel wuxuu maxaa u sameeyey saasuu ah marka uu cid wax uu inkirayo ruuxa ma magacaabi jirin ee deetan uu odhan jiray ruuxina markaa xukumkii baa la wada ogaanaya iyadoo ruuxii aan cidna aabeyn ama la asturayo mabalu unaas dad xaaladood maxay tahay yashtariduuna shardiyaya shuruuda shuruud laysat aan hayn fii kitaab illahi kitaabka ilaahay aan ku sugnayn kitaabka ilaahayna aan ku sugnayn ujeedada xukunka ilaahay aan ku sugnayn kitaabka ilahay aan ku sugnaynna muxuu waa ujeeddadu ay tahay n waa kitaabka ilaahay ama tasiil tafsiil ahaan ha noqoto waa xukun ama tasiil ha noqoto kitaabka ilahay waxaa kuma sugan sunihii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay waajibat litibaac tahay wama ataakum arasuulu fakhuduuh taas baa kuma sugan ijmaaciibaaba daliilkiisa uu kuba sugan yahay qiyaaskii isaguna dee shuruuddiisu dhammaysatay waa tan axkaam xukum sharciya uu yahay macnuhu waxa weeyaan xukumka ilaahay aan kuba sugnayn oo kitaabkii ilaahay ama tafsiil ahaan ha ugu sugnaado ama ta'siil ahaan iyo dee dalaal ahaan ha uguba sugnaado oo umuuraha kalena kitaabkii ilaahay axkaamtiisii bay kaba mid yihiine shuruud shardiya ee taas oo kale man ishtarada ruuxa shardiya shardan shardi laysa fii kitaab illahi macnaha kitaabkii ilaahay khilaafsan weeye xukumkii ilaahay khilaafsan oon isagu xukumkii ilaahay aan waafaqsanayn falaysa lahu uma sugnaadin shardigaasi oo shardi laga aqbalayo ama fulayo maaha wain sharada haba shardiya mi-ata maratin boqol goor macnaa waa ha ad isagoo adkaynaya tagsiirun baa loogama jeeda aada ugu celceliyo aada haw shardiyo shardullaahi shardiga ilaahay ayaa axaqu ay axaqu bilitibaac wixii ilaahay dee sharcigiisan waafaqsan isagu jideeyey ama ha ku sugnaado qur'aanka ama xadiidka ha ku sugnaado ijmaacii wixii kuba yimi iyo taas asalkii adigu sharcigii ilaahay aan khilaafsanayn ayaa axaqu ay axaqu bilitibaac in la raaco kaas baa ku xaq leh macnaa kaas baaba dee ku xaqle weeye kollay afcalu tafdiilkani baabkii ma aho dee ka kale inay xaqba ma aho kan baa xaqnimo badan ma aha ee kaasaaba kuba xaqle wey waa awsaqu isagaana adag oo wixii kale cid kale ay laba imanaysayna isaga kaba adag xadiidka duruqdiisaan weli wadaya xoogaa xadaanii xadaanii abu الظahiri qaala akbarana ibn wahbi qaala akbaranii yunusu can ibni shahaabin can curwata bni الzubayri can caaishaةa zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anaha qaalat jaءat bariiratu ilaya bariira ii timi faqaalat ya caaishatu caaishahay inii anugu kaatabtu ahliya calaa tisca waaqin waxaan dee ehelkaygii kula heshiiyey mukaataba ahaan ama kitaaba ahaan calaa tisci awaaqin sagaal wiqiyadood fii kulli caamin sanad kastaba uqiyatun horeyna usoo marray zake iyo uqiya dee jamaceeda awaaq ah alawaaqi jamaceeday tahay uqiya kolkolna hamsadaa la gooyaayo uqiya ama waqiya taasna waa la yidhaah waxaanaynu soo marray inay afartan dirham tahay uqiyadu horeynu usoo maray sikan kuba soo maray marka waa sagaal waana fido weeye maaha dahab sanadiiba maxay bixinaysaa dee intay meelaha wixii ay kaba hesho afartan dirham ama uqiyad fiday iyagii u keenaysaa sagaal sandoodna way kuba bixinaysaa waa muddo iskaba dheer taas baan ehelkaygii iyo mawaalidaydii aan kula soo heshiiyey bimacnaa xadiisi laysi xadiidkii layse imikan kaba soo baxnay ibnu shahaab uu kaba warinayay ayaa yunis aylina mid laba mida ama la macnala ayuuba warinayaa laakiin wazaada isagu yunus riwaayadiisan can ibnu shaab dee ibnu shaabna wuxuu ka warinayay curwa curwana caaishe wuxuu ziyaadiyey faqaala rasuulki ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa yamnacuki daliki minha ama arrinkan ah inay shardigan yidhaaheen annagaa weli yeelanayna arrinkaasi kaama mancinayo yaanu kaa mancinin minha waa iyada inaad iibsato saa ku xorayso ibtaaci iibso arrinkumaha tabaruc baan leenahay waa taase waa mukaatabadiiyo markaa way joogsanaysaay iibso oo iyagii ka iibsooo waa ctiqii xore welihina adigun baale shardigoodaasna ma soconayo wa qaala fi lxadiidi yunus riwaayadiisan ibnu shahaab wuxuu ku yidhi oo iyadna uu la dheer yahay halkaa hore waxaynu soo aragnay uma qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faqaala muxuu isaga uma qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fi nnaasi dadkiibuu ka dhex kacay waa si xukumkan loo wada ogaado faxamid allaha waasnaa calayhi sidee khudbad marka la bilaabayo arrintu ay ahayd in ilaahay lagu xamdiyo la ammaano ilaahay buu ku xamdiyo u ammaanay uma qaala wuxuu yihi ama bacdu taasna dee rasuulka ilaahay way kaba soo noq noqotay bal bukhaari ba meel kitaabu salaad kaba mida ma abwaab ljumuca ayuu baab buu udhigtay tarjamo dhan dee ama bacdu deetu axaadiid kala duwan yani kitaabkaa uu markaa udhigtay dhexdiisa kusoo arooriyeyba axaadiian ama bacdun baa kulminaysa axaadiia uu soo arooriye ayuu soo arooriyaa macnaa rasuulka ilaahay wax ka soo noqnoqday inuu taa isticmaali jiray ama bacdu dabadeed buu yihi maa baalu unaasin yashtariduuna shuruudan intaas aynu horay soo maray weli xadiidka waa inoo socda waxadaثana abu qurayn bn moxamed ibn اlcalaa اlhamdaniyo qaala xadaثana abu usamata qaala xadaثana hishaam bnu curwata qaala abaranii curwa an aaihaa abaranii abi can caaishata qaalat anaha qaalat dakhalat calaya bariiratu bariira ay soo gashay dee waanay garashay waabay u shaqaynaysay markaa horeba markii dambena waa tii xataa dee rasuulka ilaahay xataa arrintii ifkiga oo kale iyada dadkii uu warsaday baabay bariira kaba mid ahayd markii dambena dee inuu cahdigii mucaawiya way noolaydba waxay kutubta soo naqliyaan kollay tarjamadeeda isaabana kuba sugan oo kale cabdilmalik bn marwan ninkii markii dambena amiir almu'miniin ama dee khaliifada noqday qolooyinkii kale iyaga ilaa dee waxa weeyaan lagala wareegayey cabaasiyiintu ay kala wareegayaan waxaan cumar ibnu cabdilcasiis hayn mooye intii ka dambaysayna isaga awlaadiisun bay ahayd cumar un mooyaan oo dee adeer u ahaa mooye ayaa waa u iman jiray oo soo siyaaran jiray o isaga ama waa la fadhiisan jiray sida lafsigaa kuma sugnayd markaasaa waxay tidhi ba la yidhi ama saa dee isaabaya kuma sugan cabdimalik iyadoo la hadlaysa ini araa fiika khisaalan wainaka lakhaliiqu bilimaara cabdimalikna waktigaa hore raggii cilmiga dalabkiisa ku mashhuurkaayo aad wax u dalbi jiray buu ahaayo dee intaanu xaggan kale u wareegin waa nin cilmiga iyo xaasa kolley macrifo u lahaa malaha wax ka qaadashaabu uba yimi khisaal baan ku araa dee khisaashii kumay sugnayn tiradeeda oo ujeedadu waa umuuro malaa muran oo waxaad laa-iq u tahayba inaad amiir noqoto waana waktigii mucaawiya madaxaad noqotaad laa-iq u tahe haddii aada noqoto taas madaxaad noqoto waxaad iska ilaalisaa dhig iska ilaali dhig ka digtoonow markaasay xadiidka soo naqlisay rasuulka ilaahay kaba soo naqlisay saa kutubtaana inooga sugan insankii ama shaksigii ayaa albaabka jannada laga celiyaa isagoo arkay macnaa iyadu usoo dhawaad u arkay bimil'i mixjamatin min damin oo yuriiquhaa min muslim mixjamad waa baalka joolinka xataa ruuxa marka la toogayo de intan laga soo noogaa waabay buuxinaysaa wax weyna maaha intaa in leeg oo uu ruux muslima xaqdarre kaga daadiyey waa intaa in leeg iska daa waxa weyn intaa in leeg oo ruux muslima uu xaqdarre kaga daadiyey ayaa albaabkii jannado iyadoo loo dhaweeyey weliba ayaa lagaga celiyaaye bal iska jir may taa lahayd oo waa hadalo markii dambena waaba kii noqday iyadu may soo gaadho mucaawiya waktigiisii ayaabay dhimatay waa arrin ay soo naqliyaan oo nooc firaasaba ay barhkood kaba kaba dhigaan tafarusin وxadثna hadaba barira waxay ii timi faqaalat ina ahli katabuni calى tisca waaqin fi tisci siniina sagaal uqiyadood sagaal sanood dhexdood fii kuli sanati uqiyat sanad kastaba uqiyad baan bixinaya faacinini i kaalmee iyada wuxubay ka doonaysay bal ay ku caawiso faqultu laha welina markaa waxay bixisay may jirto markaa waxa may bixin oo lama bilaabin kitaabadii inay dee gudato ama waxbaas in shaa ahluki ehelkaagu hadday doonaan an acudda lahumaa caddatan waaxida waa inaan ka iibsado weeyo aan waxaa sagaalkii wiqiyadood u tiriya tiro keliya mar keliya aan u tiriyo oo wauctiqakii aan markaa anigu ku xoreeyo intan u tiriyo kaa iibsado aan saa kugu xoreeyo ee waa sama wayakuuna alwalaau lii walahaa cisqiguna aniga wii sugnaado facaltu saa waa samayn oo waaba yeeliyo ee umuurahaa dheer waaba kaa kaa fudaydinba fadakara dalika liahliha ehelkeedii waa mawaalideedii bay taa u sheegtay ehelka halkan waa mawaalideedii faabow way diideen wax kale ilaa an yakuuna alwalaau lahum inay walaa cidqiga iyagu yeeshaan mooyaane faatatnii markaasay ii timi fadakarata dalika arrinkaasay sheegtay qaalat waxay tihi faintahartuha waan dagaalay iga tag baan ku dhaho waan huruufay ama waan dagaalayba faqaalat waxay tidhi laftiga san baa inoo yaala daahirkuna waxa weeye de inay faintahartuha bay caaisha tihi faqaalat in hadday iyada tahay faqultu bay ahaan lahayd inay tidhaahee si waxay iyadu tidhi waxaanay kollay raajax yeelaan malaa nusqooyinka qaar dee meelana wax kaba soo naqliyeene in faqaaladan faacilkeedu uu caaisho uun yahay waana nuuc intihaarkii ah oo faqaalat faqultu bal saasaan ku soconaynaa waayo waatay leeyihin dee siyaaq iyada taa keenaya inay markii iyadu ay kaa u sheegtay tidhi way diideen ayaan iyadii huruufay oon dagaalay oo faqaalat ama faqultu waxaa idhi laa hallahi idan bal halkan kolley muxadisiinta intooda badan dabdigoodu tan weeye laa ha dee markan kolley aliftii baa iska dhacaysa markan israacina laa hallahi idan in meelaha qaarkoodna muxadisiinta riwaayaadkooda waxaa dhacay laa ha allahi idan oo waxa weeyaan iyadoo amaha ilahi idan oo hamsana halkaa laba yimaado lamada hadan lamamado taas kulooyinkan luqaduna waxay leeyihin de waa lafti malaha agtooduna macruuf kuba ahaaye saa ay muxadisiintu yidhaahaan waxay kaba dhigaan si waxaanay sawaab ahayd dabdigaasna aanu toosnayn ee iyagu waxay ku dabdiyaan idan hamsadeeda in la gooyo daa uu noqdo oo laa hallahi daa markaa la yidhaaho macnuhuna ay tahay uun qasamkii iyo dee ismu ishaarihi oo daadaa macnaa haadaa ah ayaa imaka dee waxa weya qasamkii uma kala dhex galay haadaadii uno arrinkan ama haadan baa litambiiha daada markaan ismu ishaare sidiisa kaba dhigno ama waxaaba ay tahay hadan adigu haada litambiihba kaba dhigo macnuu waxa weeyaan laa wallahi da laa maye ma ahaanayo arrinku saas maaha wallahi baan ku dhaartay ama laa daaka ama arrinkan waxa weeye saa ma noqonayo oo anigu taa ma yeelayo ma aqbalayo weeyo haddii arrinku kaa yahay dee waxaan bixinaya iyo waxaan iibsanaya toona mama jirto oo laa hallahi ay laa wallahi da macnaha ama waxa weeyaan da kan wallahi baan ku dhaartay macnaha laa afcalu wallahi dee waxa weeyaan da kaa anigu maba samaynayo kaa aada sheegayso kolley waana siday luqawiyiintu ay leeyihin qaalat caaisha waxay tidhi fasamica rasuulu llahi sala allahu alay waslam hadalkii caaisha iyabuu maqlay rasuulkii ilaahay fasa'alani wuu weydiiyo faahbartu waan u warramay faqaala wuxuu uhi ishtariihaa iibso waactiqiihaa xoree iibso oo xoree washtaridii lahum lwalaa ina waa shardi aan soconayni waa kolley shardi baatila waanu caddaynayaa inuu baatiliyo waa loo caddayn doonaaye dee waxa weeyaan waaba zajri ahaan kolley wax soconaya maahe uba shardi iyaga washtaridii lahum lwalaa barhkood baa lahumtan macnaa calaa kaba dhiga oo iyaga korkooda weli iyaga u shardi maaha idinkaa walaa yeelanaya maaha taas nooc yar khidaacna way noqonaysaa bay leeyihin dee arrinkana inaanay ogeyn baa suurtagale laantan bay bimacnaa calaa kaba dhigaan oo in waxa weeyaan oo laantan bay bimacnaa calaa kaba dhigaan oo la yidhaaho markaas washtaridii lahum ay calayhim alwalaa iyaga korkooda inaad walaa adigu yeelanayso taa shardigaagu haba noqdo badhna waxay leeyihin maya washtaridii lahum alwalaa waa zajri ahaan iyagii baa loo zajrinaya ujeeddadu dan ha ka gelin shardigaas ama sidan ha u dhacaa mayaan u dhicin wax soconaya maaha ee iibsoo xukunka dee arrinkanna ku dhadhaqaaq bal intaa waxay dhaafsanna waa mar dambaan yar arki doonaan markaasaa deeta muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markuu yihi taas faina alwalaa'a waluhu liman ictaqa wuxun baabu u sugnaaday ciddii wax horaysay fafacaltu caaishaa tidhi sii baan sameeyey qaalat caaisha waxay tidhi uma khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa khudbeeyey markuu khudbeeyey baa deeta muxuu yidhi markuu khudbeeyey ay uu khudbeeyo cashiyatan waa galab iyo gelin dambe faxamid allah waasnaa calayhi bima huwa ahlu ilaahay buu ku ammaanay wuxuu ehli ilaahay u ahaay u mutay uma qaala ama bacd fama dalaba qowmin yashtariduuna shuruuda laysat fi kitaab illahi ma kana min shardin wixii ahaaday shardi laysa fi kitaab illahi ilaahay xukumkiisa aanu ku sugnayn caza wajalla jawaaskiisa iyo banaanidiisao waa aan waafaqsanayn dee sharciga ilaahay fahuwa batilun shardi baatila weeye wain kana miata shardin boqol shardi haba noqdo kitaabullahi axaq kitaabka ilaahay iyo xukumka ilaahay weeye ayaa dee waa wixii ilaahay jideeyey xukunkiisaabaa ku xaqleh in la raaco wa shardullahi shardigii ilaahay dejiyey ayaa awsaqu isagu ka adayg badan wax kastaba maabalu rijaali rag xaaladood maxay tahay oo minkum idinka idinkaba mida oo yaquulu axadum midkood u odhanayo uu odhanaya midkood actiq fulana nin kale isagoo la hadlaya hebel xore walwalaau li adigu xore anigaana weli ii sugnaaday inama alwalaau liman actaq walow wuxun baaba u sugnaaday ciddii wax horeysayba uga sugnaaday kolley macaanidu waxaan filayaa inoo yar way caddee laakiin fawaaidda xadiisku maan wax kaba tilmaami doonaa inagoo qaybun kaba soo qaadan doonaa waxa weeye bal matalan imaam nawowi sharaxiisa waxyaalahi kuba soo arooray si aan sheegayo xadiisku kolley fawaaiddiisa ayaa badanee bal xadiidka duruqdiisa qaar un baan markaa yar gelinaya ma wada dhammayn doono si ay qayb ay casharka dambe inoogu raacdo labada casharna aanay u kala yar badnay si leekaadaan be وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو kurayb qال xadثna بن نmayr xa وxadثna abو kurayb qal xadثna wakiع xa manaa abu kurayb ba abubakr mahe abu kurayb baa laba sheekh buu leeyo ibn نmayr oo abubakr بn abi shayba oo cabdالlah بn نmayr uu halkaa kulaba siman yahay oo u abubakr la wadaagsaday iyo wakiico uu la dheer yahay dee abubakr halkan وxadثna زhayr بن xرb واسحاq بن ibrahima جamيعا عan jrيr kulhm dhammaantood imika waa زuhayr بن xarbin iyo isxaaq بن ibrahim ayaa wuxuu leeyahay jariir bay kaba wariyeen kulluhumna wuxuu u wadaa jariir iyo wakiic iyo ibnu numayr ee maaha imika qolooyinka sheekyada muslim maaha waa labadii hore ibnu numayr cabdullahi ibnu numayr iyo wakiic iyo imika halkan waxaa kusoo biiray jariir بn cabdilxamid oo zuhayr iyo isxaaq ay kaba wariyeen saddexdoodaasi xadiidka waxay ka wariyeen can hishaam bni curwata بhada isnaad isnaadka imakaan kaba soo baxnay abi can caasha naxو xadiiث abi usamata xamad ibn usame xadiidkiisa imakaan kaba soo baxnay mid laba mid ah غayra ana fi xadiiثi jariirin xadiidka jariir waxaa kuba sugnaa qaala wuxuu yihi markaas wakana zawjuha cabda fakhayaraha rasuul الlah waa aad jariir baa yihi laakiin jariir hadalka ma odran xadiidkiibuu ku warinayaa caaisha inay hadalkeedii tahayna caaisha xadiidka warinayse wakaana wuxuu bariira zawjuha ninkeedii cabdan addoon buu hayne waatan markay caaisha waxii bixisay xor noqotay waana la qabay oo nin addoonaa qabay fakhayarahaa rasuul llahi sala allahu calay wasalam dee iyada ruux xoray noqotay ninkeedina waa addoon way kala duwan yihiin maanta addoon baa iyadii markaa deeta iyadii buu rasuulka ilaahay dooransiiyey inay dee sidii hore de waa ninkeedii carruurteedii horena dhalay be ay baaqi agtiisa ku noqoto iyo iyo maanta way xorowday isaguna weli ma xoroobine inay dee be nikaaxa intay fasakda ay saas isagii ugaba tagto fakhtaarad nafsaha nafteedii bay dooratay caaisha waxay tidhi walow kaana xuran hadal baa inoo soo socdo xor buu ahaaba xadiidka ama inoogu soo socota riwaayo imaka waatan caaisha maxay tidhi ma casharka kan ka dambeeya taasi nooguma iman doonta ama masalada dabdinteedu oo ma gaari doono lafdiga imaka xor ayuu ahaade ma gaari doono waa inahan kaba joogsan doono haddii ala yidhaha imake laakiin ka kale inooga bilaabmi doono casharka kan ku xige walow kaana xuran hadduu ninkeedu markaa hore qabay uu xor ahaa say barhkood halkan kuba wariyeen lam yukhayirha muu dooransiiyeen oo dee wax soo kordhay ma jirto iyadaaba addoon ahayd isagana xor buu ahaa imikana way xorowday nuqsaan kaloo dhinacii kale jirtaa ma jirto dooransiintani waxay kaba timi iyadoo imika dee ruuxaa dhan noqotay isagana ruuxan aan dhammayn uu yahay ama addoon uu yahay waanay dee kala yar markaa maqaam ahaan iyo mudnaansho ahaan iyo dee murtaba ahaanba way kala sarreeyeen tan baa dooransiinta keentay hadduu marka hore xora yahay ee wax markaa meeshii nuqsaan oo iyada ugaba sugan la joogiisu ma jirto oo xaggaa ugaba imanaya ma jirto muu dooransiiyeen walaysa fii xadiisin raggan saddexda xadiiskooda kumay sugnayn ama bacd ay hishaam kaba wariyeen kii hore ama bacdu way kuba sugnayn xadثna زhayr بن xرb ومحamed بن العلاء ولفظ لزhayr qال xadثna abو معaaوiyة qال xadثna هiشhام بن curوة weli xadiidkii baa inoo socda lakiin can cabdiلرحman هiشhام بن curوة markii hore uu aabihii buu ka warinayay maanta cid kalu ka warinayaayo عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أنها قالت عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر وهي قاسمنا دي عائشة أبو إداء سنة كورس قاسم بن محمد بن أبي بكر وهي أحد الفقهاء السبعة قالت وحيت لي عائشة كان في بريرة بريرة وحكوا سقناها ثلاث قضيات صدح حكم أيا كوا سقناها ما صدح قضية وصدح حكم بكوا سقناها ومحا صدح حكم araada ahluhaa ehelkeedu waxay dooneen an yabiicuahay inay iibiyaan maha kitaabadii inay socoto inay iibiyaanoo wayashtariduu haddana ay shardiyaan walaaha inay walaheeda iyadu yeeshaan fadakartu dalika linabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi baan arrinkaa u sheegayo faqaala ishtariiha waactiqiha iibso oo xore faina alwalaa shardigoodaasi ma soconaye walahu wuxuu usugnaaday liman actaqa ruuxii u xoreeyuun baaba leh adigaa markaa yeelanaya taasi waa qadiyo ama waa xukum qaalat waxay tihi wactaqat way xorowday waa xukumkii labaad ama qadiyadii labaad fakhajarahaa rasuul llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa dooransiiyey inay dee ninkeedii iskaga baaqi noqoto weliba aada u jeclaayo waktigaa dambe markii dee jacaylkiisu aada u jeclaa daraaddeed iyadna ay kaba tagtay daba meereysan jiray oo isagoo oo iyaba markaasoo xataa rasuulka ilaahay mar ergo kaba galay laakiin iyada waxay leedahay kole daana rasuulka ilaahi amro inu arrinta ay taba tahay un erga ay tahay ninka dan kama ri ay tidhi markaa taas oo kale fakhayaraha dee xukumkii baasan ahay fakhayaraha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fakhtarat nafsaha nafteedii bay dooratay taasna waa qadiyo qaalat waxay tidhi waa qadiyadii saddexaad wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yatasadaquuna kuwa sadaqaysta calayha dee waa ruux faqiirada ahe waxbay ku sadaqaysanayeen watuudi lana dee reerkanna waabay u shaqaynaysay xidhiirkaa weyn baa kaba dhexeeya wixii lagu sadaqaystay se hilib loo hilib lagu sadaqaystay oo kale ayay hadiye ahaan qoyskii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh usoo dirayso annagana maha sadaqee way noo soo hadiyeynaysa wixii lagu sadaqaystay bay noo soo hadiyeynaysay fadakartu dalika linabiyi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baan u sheegay arrinkaasoo faqaala wuxuu yidhi oo waa arrinkan huwa waa laxam maa markaa hilib buu ahaaye huwa isagu calayha iyada korkeeda sadaqatun iyada marka leega soo dirkii loo soo diray sadaquu iyada u yahay waa sadaqo ajri lagu doonayo laakiin wixii way yeelatay way milkiday waa waxay leedahay wa huwa isagu waa laxamkana mamaade tusdiqa calayha lakum idinka kol hadday idiin soo dirtay inay waa ruuxu wax leh way ku tasarufi kartaa iibsan kartaayo cid bay siin kartaayo se sadaqay ula sii bixi kartaa hadiyay ka dhigan kartaa way iibsan kartaa way cuni kartaa hadiyatun hayadii idinka idin yahay arrinka waa isbedelay xukum kaluu yeelanayaa markaa sadaqadii xataa anigii way ii banaantahay markaa hadiyadani buu leeyahay fakuluhu cuna lafti kalaaba kan ah وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna xusein بن عaliي عan زاaئdtayna qudamة عan simakin simak بن xرb عan cabdالرحمن بن الqاsim عan abي عan caiشhaةa أnaha اshtarat bariirةa bariira ayay iibsatay minhu naasin dad min الأnصاari واشhtaraduu laakiin waxay shardiyeen ay shardi ka dhigeen alwalaa weli inay iyagu yeeshaan faqaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه وasلم alwalaaء walahani liman shaksi buu u sugnaaday weliya nicmata abaalkan iyo nicmadan aad iyo aad u weyn ruuxii tawaliyey ee isagu ruuxan abaalka u galay xoreeyey kaas baa walaaleh waa suura wakhayarahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahina uu dooransiiyey wa kaana zawjuha cabdan adoonkeedna markaas ee in ninkeedu addoon buu ahaa waahdat ilcaaishata waa qadiyo saddexaad caaisha ayay u hadiyeysay laxman hilib faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa soo galay se riwaayo kale inooguma dambaysa markii uu soo galay arkayena dheri dab saaran oo iyo hilib de karsamayu arkayay markii uu fadhiistay waktigii cuntada loo keenayay gaadhayna khubsi ama kimis iyo dee waxaas iyo udub kale sida zayd oo kale saliid oo kale iyabaa loo keenay wixii halkan karsamayey waxba loogama keenin markaasaa rasuulka ilaahay yihi waaba kan miyaanan arkahayn disti wax saarayno deetay tirida waa iyagii way kala dhawr ka dhowrsadeen ina waxay ogaayeen waxaan sadaqa loo soo di lagu sadaqaystay inay ahayd walow ay hadiyo tahay rasuulka ilahay inaanu sadaqada cunin markaasay rasuulka ilaahay bay dee inaanu cunin bay ogaayeen oo deetay ka ilaaliyeen taas markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi law sanactum lana min hada laxmi hilibkan dee haddaa wax noogaba samaysaan oo dee miyaa taas lafti baa inoo dambay miyaan hilib arkayn dista saaran ku jire qaalat caaishata caaisha waxay tidhi tusaddiqa bihi calaa bariira adigna sadaqa ma cuntid waxaana bariira lagu sadaqaystay faqaala wuxuu uhi huwa lahaa sadaqatun walana hadiyatun iyada sadaqu u yahay maxalkeedii bay gaadhay kollay zakada waynu kuma soo marray nusaybe iyo amhaasheed tan oo kale inagana hadiyu inoo yahay bal xadiidka qayb ama dhowr dariiq baa inoo harsan intan baan casharka ku yar eegaya de waxaan ku yar daynayaa in baa dee taanu fawaaidin wax kala soo qaadna qaybna de waan iskaba reebanaynaa kollay waa inoo dambeeyaaba bal xadiidku sidaan soo sheegaya waa xadiid aad iyo aad u weyn oo axkaam aad iyo aad u badan culimadu ay kaba soo saareen male qaarkood ishkaaluu leeyahay oo waa xaggan ruuxii kol haddii dee caqdigii dhaco uu mukaatab yahay bal maalan aanu is-cajzi gelin waxa weeye dee ruuxii saasuu kuba soconayaayoo arrinkan ah inay caaisha wixii laba wareegayso isagoo mukaatiba taas ishkaal bay leedahay laakiin waa ta aan soo sheegno alfaadaha kale dambana inoo caddaynayaanoo kollay kitaabadii way joogsatay caaishana mar keliya kaba iibsanaysaa maaha caawin ay ruuxii caawinaysay waa iibsi bal taas waa mid xaggan kale lafdigan aynu imika soo marnay ishtaridii lahum lwalaa culimada qaarkood baa waxa weeyaan haddii arrintu ay noqoto waayo waan kaa iibsanaya welihina adigaa le lafdigu saasuu noqonaya welihii shardi welina ah adigii baa le meesha waxay noqonaysaa shardi aan jirin ama shardi faasid oo caqdigii soo galay kolkol deedkaasi caqdiga ama beeci inuu xumeeyo aba dhica lahayd ama uu fasaadiyo walow dee beeci inoo dambeeyo insha allah bacdal cisqiba beecaan geli doono xadiidkii jaabir iyo awrkiisiiya bal markaan arki doono masalada shuruudda iyo waxaas aan halkaa kuma ogaan doono biidn illahi tacaala haddii bal taa aan laba odrhan de marka iyadoon shardigani soconayn iyagiina taa aanay waruhayn la yidhaha shardigii idinkaa welihii lahoo kale nooc yar khidaac ayay bal maalan meeshiiba noqonaysaa seebaa rasuulka ilaahay caaisho taa uguba idmay kale culimadu jawaab dhowray leeyihiin barhkood baaba lafdigan iyo kelimadan intan xadiidka inkiray laakiin xadiidku waa xadiidka inoo sugno duruq kala duwan leh riwaayadka qaarkoodna lamuu socon oo barcdigaas taasay xujayseenbe laakiin lafdigu waa lafdi saxiixa xadiidkana waa ku yimi ee shardina maaha lafdigu inuu duruqda xadiidku leeyahy o dhan ku wada yimaado taasna shardi ma aha siaan marka dhaweydba kuba laqbeeye barhkood baa lahumtan ama laamta ka dhigay bimacnaa calaa kaba dhigay waxay xujaysteen qur-aanka waxaa kuma sugan suuratu racdi walahum lacnatu lacnaa usugnaatay arrintuna oo waxay helayaan iyagu maaha waaba ciqaab korkooda halkaa bimacnaa calayhim lacna ayaaba ayaa tafsiir ku yahay in axsantum axsantum lianfusikum wain asatum falaha isaaaduna eeg wixii ixsaankii naftiina u sugnaaday lakiin isaado ciqaab baa kaba dhalanaysa oo wax korkooda halkaasoo kalena falaha facalayha baa laguma fasiray tanna waa taasoo kale bay yidhaaheen oo macnuhu waa maxay ishtaridii calayhim lwalaa iyaga waxaad u shardidanay walaa inaad adigu leedahay waa ka wan iibsanaya lakiin weli anigaa leh taas uba cadde barhkood baa adigu tahay macno kaleo barhkood sheegeen baa jirto arrinta zajri iyo tawbiik baa loo jeedaa xukunkii baa rasuulku caddaynaya macnaa shardigani wax kasoo qaad ma laha haddaad u shardiya haddii kaleba waa isku mid ee taasoo kale ayaabay tahay oo macnaha ha u aaba yeelin waxaan danta kama gelin wax soconaya maaha waanan caddaynaya bal barhkoodna way yidhaaheenoo waa lafdiga iyadna ishkaal jira bal waxaan leenahay kollay umuuro alwalaa liman actaqiyo waa taa way nooguma sugnaatee waxyaalaha lafdigu keenayo xasrigani keenayo walahu wuxunbu usugnaaday ciddii wax horeysay ee imika ruux hadduu ruux kale gacmihiisa kusoo islaamo oo magacan guud laba siiyo mawla fulan sida bukhaariba imaka dee waa tan la yidhaha aljucfiyu reer baa loo tiriya oo ninkaa reer jucfa ama kolkol dee mawla aljucfiyiin reerkana kamabuu dhalan ee awowgiisa labaad ayaa nin reerkan kaba mid ahay oo waali ka ahaa bukhaare gacmihiisa kusoo islaamay awowgii majuusi buu ahaa awowgiisaas uu soo islaamay reerkan baa magacoodii uu qaatay waa wale islaamtaasi ee taasoo kale magaca guud mooye laakiin xukumka imanka halkan ee walahan gaarka ma yeelanayso waxaa laba mida hadduu ruuxu ilmo hela la tuuray waa koriyey isaga ayoo kafaalo qaatay taasoo kalena iyadana wala halkaa kuma mudanayo oo ruuxi de waa ruux xoro un ayuu noqonayaa maalkiisina hadduu weynaado xoola yeesho uu saa ku dhinto cid dhaxlayso kale oo ama uu caruur uu dhalay ama taasi jirina wixii kale lamama garanaye dee ninkani dad kama xigo baytulmaalkaa yeelanayo welihii markaa laqiidkina kii mutaqidkaana welihii ma yeelanayo kaa isaga gacmihiisa lagu islaamiyay alwalaa liman actaq wuxuu welihiiba rasuulka ilaahi kuba soo koobay kii wax horeeye un bal khilaafya yaroo koobkoobana meelaha way jirayaanba arrinta kale ninkeedu ma addoon buu ahaa mise buu ahayn iyada taas oo waxay noo dambeeyo haddii aan la yidhaha casharka kale ka dambeeya ayaynu kuba arki doonaaye bal fawaaidda kale bal xadiidka kollay inooguma sugan arrintan malaa sadaqada iyo hilibka iyo taas iyo waa masale aynu zake iyo taas kuba soo maray imakaan halkana macnii inooguma cad yahay oo bal iyada taasna waxa weeyaan kuma joogsano dee lafdigaa inooba cad waxna way noo sii socon doonaan riwaayadka kale inooba way nooguba iman doontaa waxyaalaha kale xadiidka ay leeyihin fawaa'idiisa kaba mid ah kitaabadu dee marka ay sugnaato in la fasakhi karo hadduu ruux yidhah wixii maba bixin karayo oo wixii way fasakhmaysaayo waa la fasakhi karaa taas iyadu waa mid in haweene la qabo inuu iyadoo addoon ninke haweene la qabo ninkeedii addoon yahayba in kitaabadeeda iyo mukaatabadeeda banaanideedu surooyinkanna waxyaalo imaka dee inooba yaalla maaho imaka addoomiya waxyaalahaasi maba jiraanba arrin kaloo yaro muhimo uu sheegay imaka halkan waxa weeyaan in rasuulka ilaahay way kala dhowreen hilibkii iyada lagu sadaqaysay ee iyagu markii horena ay soo hadiyeysay inay siiyaan iyagu waa kan iskaba cunayey sadaqadu markaa rasuulka ilaahay xaaraan bay kaba ahayd bal aalkiisina haddaan raacino sadaqadii fardigahayd sidaynu hore uba soo maray aswaajtiisii oo kaleo dee qurayshnaba ahayd sida caaisho oo kale laakiin aan iyagii kaba mid ahayn taa banaanideed inay ictiqaadkan bay iyagu u qaateen inay iyaga uba banaantahy rasuulka ilahi nu taa kuma inkirin laakiin wuxuu sheegay waxaan inaanay waxba kaba jirin un bal taasna in imika rasuulka ilahi aswaajtiisii iyo dadkii kale quraysheed iyo waxaas iyaga dee qaraaba ahaan looguma diidayo iyadana bal taasi waa wax kuma sugan arrinta kale iyadana halkan nooguma sugan haweeneydu xoolaheeda rasuulka ilahi lamay tashan may odhan xoolahaasaan hayaaye dee addoon ma ku iibiyaay oo kale kol hadday xoolaheedii u gaarka ay tahay tasarufkeedii iyadaa iskaba leh oo iibsi hadday tahay iyo cid siin hadday tahay iyo wax horeyn hadday tahay kol haddii ruux caaqilo ay tahay oo safiihaad aanay ahayn rashiido ay tahay waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markan waatan markii dambe arrintu ay adkaatay unbay uga sheegtay waxaan ay shardiyeen iyadaa maalkeedii iskagaba maamulaysayoo bal taasna iyadu waa waxa weeye waa waxyaalahaba inooguma sugan umar kalena way jiraano qolooyinkiina sharaxaysa ay yar eegan doontaan barkoodna dee laqbadii baan kusoo sheegay wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha